bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam iyada oo aynu hore usoo qaadanay axkaamtii salaada ayaa had iyo jeeraale cibaadada salaada ahi waxa ay ka dhacdaa masaajidada masaajidada laftooda ayaa u baahan malaha waxa sharcigu ka qabo iyo fadliga dadka dhisa iyo kuwa ka shaqeeya iyo nadaafadooda iyo wixii kale la xidhiidhaba in laga helo faahfaahin markaa caawa sheekh maxamed cali jaamac khayralaha siiye eh waxa uu inoogu dari doonaa muxaadaro ku saabsan masaajidada iyo fadligooda
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalى alihi wasaxbihi wasalam wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaynu caawa walaalayaal wixii ilaahay naga karsiiyo aynu ka odhan doonaa masaajidda iyo ahmiyadda ay islaamka dhexdooda ku leeyihiin iyo ilaalintooda iyo waxyaalaha la xidhiidha masaajidda ayaynu wixii ilaahay naga karsiiyo aynu caawa ka hadli doonaa waayo waxaynu ognahay xidhiidhka ka dhexeeya masaajidda iyo salaadda sidaa daraaddeed ayaan jeclaystay maadaama aynu salaaddii ka soo hadallay inaynu bal masaajiddana aynu wax ka xusno sida walaalayaal aynu wada ognahay masaajiddu waxaa lagu tilmaamaa inay ilaahay guryihiisa yihiin inay yihiin dhulka meelaha ugu fadliga badan ee ilaahay uu ugu jecel yahay ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yidhi wa anna almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada masaajiddu alle ayay u sugnaadeen ilaahay ayay u sugnaadeen oole oo ay guryihiisii yihiin markaa ha baryina oo ha caabudina ilaahay la jidhkiisa cidna ha ku labaynina oo alle ha kula caabudina masaajidda dhexdooda waxa kale oo ilaahay aayad qur-aanu inoogu tilmaamay fii buyuutin adina allaahu an turfaca wa yudkara fiiha smu ilaahay wuxuu idhi guryo ilaahay uu idmay fasaxay uu oggolaaday in la kor yeelo xisan wa macnan loo kor yeelo oo ilaahay magaciisa lagu xuso ayuu ku tilmaamay masaajidda ilaahay waxaa rasuulkiisa moxameda sala allahu calayhi wasalam isaguna uu yidhi axabu albiqaaci ila allaahi masaajiduha ow kamaa qaal dhulka iyo buqcadaha ilaahay waxa loogu kalgacayl badan yahay waa masaajidda waxaana alla ugu necab yahay waa suuqyada waayo waxa masaajidda ilaahay uu dhulkiisa ugu jecel yahay dee isaga ayaa lagu xusaa oo lagu weyneeyaa aswaaqdana had iyo gooraale beeno fara badan iyo qishi iyo khiyaamo ayaa ka dhacda masaajiddu waa meelaha lagu sameeyo rugniga ugu weyn ama labaad ashahaadada kadib marka uu qofku ashahaato rugnigii labaad ee laga doonayey tiirka islaamka waa halka lagu sameeyo ee salaadda ah innagoo ka soo hadallay fadliga iyo qiimaha ay salaaddu leedahay ee ay cibaadooyinka kale la dheer tahay ayaa halkii lagu samaynayey weeyaan masaajiddu ahmiyadda iyo qiimaha uu islaamka masaajidku ku leeyahay waxaad ka garanaysaa rasuulku sala allahu calay wasalam markuu hijrooday madiine wuu tegey waxaa la yidhaha wuxuu ku degay qolo la yidhaha reer bani camar bin cawf wax masjida iyo meel ay ku tukadaan may lahayn masjidka quba la yidhaahdo ee madiine ee ilaa yowmana haada la siyaarto ee la booqdo ee rasuulku yidhi salaad lagu tukadaa cumro ayay la mid tahay masaajidkaas ayuu dhisay markaa shaqadii ugu horraysay ee uu nebiyullaahi moxamed qabtay markii uu madiino tegey waxay ahayd masaajidkaa dhismihiisa yacni halkaa waxaynu ka fahmaynaa qiimaha uu leeyahay jamaacada muslimadaah iyo dadka muslimiinta iyo mujtamaca muslimka qiimaha uu masaajidku leeyahay baynu garanaynaa waayo tallaabo isagoon guri dhisanin oon wax kale isagu samaysanin ayaa wuxuu rasuulku dhisay masaajidka masjidkaa quba ayuu dhisay masjidku siduu ahaa ee islaamka loogu talagalay waa halka ay dadku ka bartaan yar yar iyo waaweynba cilmiga iyo fahanka diinta waa halkay ka bartaan waa halka ay iskaga xidhanto dadka muslimiinta ahi ee qofka muslimkaahi uu ka ogaanayo qofkiisa kale ee muslimkaa haddii uu masjidka iyo jamaacada ka maqnaado asxaabtii rasuulka sala allahu alay wasalam ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen qofka ay masaajidka ka waayaan way soo booqan jireenoo waxay odhan jireen qofkii waxbaa ku dhacay hebele balaan ka war helle bay odhan jireen marka waa halka uu qofku ku tabayo walaalkiisa dhabta ah waa halka ay isku bartaan dadka muslimiinta ahi yacni marka masalan dee magaalooyinku iminka way balballaadheenoo waa magaalooyin isku dhex jira marka ay xaafad weliba masaajid ay leedahay ee dadkii markaa dee dad diinta iyo masaajidda ku xidhanayihiin ay masaajiddii isugu imanayaan dadkaasi waxay noqonayaan dad isku xidhan oo xidhiidhu ka dhaxeeyo oo kooda maqnaado la tebayo oo ka safre la tebayo oo ka xanuunsado la tebayo oo lasoo booqanayo marka waa halka isku xidha dadka muslimiintaa waa halka ay dadka muslimiinta ay ka helaan tawjiiha iyo tarbiyada ee laga tawjiihiyo laga toosiyo waa halka laga tarbeedayo waa halka xilqadaha cilmiga lagaga akhriyo waa halka majaalista shuurada iyo tashigu ay ka dhacaan waa halka culimmada ay ka fatwoodaan ee ay masaa'ilka diinta ay ka sheegaan masaajidku qiimahaas iyo mansiladaas ayuu islaamka dhexdiisa ku leeyahay marka sida islaamku ugu talagalay loogu dhaqmo ee loo sii daayo waxau noqonaya halka ummadda laga haga ee laga tawjiihiyo ummadduna intii ay toosnayd dowladdii nebiyullaahi maxamed dhisay raadkeedii lagu taagnaa khilaafadda islaamkii ay jirtay masaajidda ayaa laga hagi jiray oo laga tawjiihin jiray oo ciidamada laga abaabuli jiray oo wax kasta laga sheegi jiray markaa masjidku walaalayaal qiimahaas ayuu leeyahay dhismihiisa fadli dheer baa ku soo arooray rasuulku sala allahu alay wasalam wuxu uhi man banaa lilaahi masjidan yabtagii bihi wajha allahi bana allaahu lahu beytan fi ljanna waa xadiis saxiixa qofka dhisa alla dartii u dhisa masjid uu ku doonayo ilaahay raalligelintiisa wejigiisa dooniddiisa uu ku doonayo ilaahay ayaa guri jannada uga dhisaya bal adeega walaalayaal fadligaas intuu leegyahay qofka ilaahay dartii masjid u dhisa uu ku doonayo ilaahay raalli ahaanshihiisa ee aan hebel baa masaajid dhisay iyo masjidkii hebel baan ka dheeraynayaa iyo faan kale aanu ku jirin iyo dadka muslimiinta aad ku dhibtid midnaba aan u dhisin ilaahay baa abaalmarin ahaan ugu dhisaya guri isagana jannada xadiid kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo tilmaamaya masjid ka abaalmarinta qofku uu ku helayaa inaanu mid aad u sii weyn ahayn imaamu axmed iyo ibnu xibbaan iyo bazaar iyo xadiis ay warinayaan ibnu cabbaas laga warinayo rasuulku wuxuu uhi qofgaa u dhisa ilaahay dartii masaajid yacnii yeeridiisa ayaa rasuulku xataa uu yidhi haba leekaado shimbir meesha ay baydkeeda dhigataba ha leekaada eh qofka ilaahay dartii masaajid u dhisay ilaahay guri buu jannada uga dhisaa macnaha dee shimbirtu halkay beedka dhigato baabacadeenna asaa ka weyn macnaha waa kinaaya yari masaajid yarba ha ahaade eh oo masjid weynba waxba yaanu ahaanine ilaahay baa guri isagana jannada uga dhisaya waa waxyaalaha dee u soconaya ee marka uu qofku dhinto uu ajrigiisu u soconayo ayay ka mid tahay taas walaalayaal dee khayrka laynooma oggolo oo shaydaan baa laynagu labeeyey innagoo arkayna oo inaynu dhimanayna arkayna oo sidaynu u soconno arkayna ayaa haddana aad inooga daahan tahay waxa markaynu dhimanno ina anfici lahaa waxaad arkaysaa maanta dad hanti badan haysta malaayiin haystaad arkaysaa dad waxaad arkaysaa guryo aada u tiro badan leh sii kordhinaya oo maalinba maalinta ka dambaysa wax ku sii daraya oo qurxinaya oo haddana aan waxbana ku daraynin masaajid mid ay ilaahay dartii u dhisaanna haba ya midna aan waxba ku darsanaynin heer gaadhay inay waddooyinkii dhisaan oo ay waddooyinkii ku durkaan markay meel kale ay dhisaan waayeen inay waddooyinkii markaa qabsanayaan ay ku dhisayaan aada iyo lixaad waa nasiib darro weyn weeyaan taasi walaalayaal wax alla waxaa soo daariyo fooq la caddaynayo marka uu qofku dhinto magaciisii ma jiraye maydkaa la odhanaya maydka inaga soo aasa laba maro oo cadcad baa ka raacaya xisaabta guryaha cadcadina isaga ayuunbay u taallaa ninaan ugu mahadnaqayn baa uga hadhaya qaar badanna waxaaba laga yaabaa inay isbiirti ku cabbaan iyo khamri iyo waxaan wanaagsanayn inay ku cabbaan baa laga yaaba isna aanu ka xasuusanin bal mid ka mida ama ka waqfo ama mid keliyaba waad socotaa intaad iskaba iibsato masaajid ku dhis ama ku dab ama madrasad meel khayra gasho si bal ajrigiisa uu kugu socdo yacni waa wax laynaga qariyo weeyaan marka waxaan ku boorinaynaa dadka ilaahay u fudaydiyey ee hantida haystaa inay waxbaxsadaan masalan xagga waxbaxsiga walaalayaal yacni waxaad mooddaa inuu aada inoogu yar yahay iminka dadka muslimiinta ah oo lagaba yaabo inay nagaba hanti yar yihiin ayaa haddana waxaad arkaysaa dee khayrkan ayaa lagu soo dhalay oo ay soo arkayeenoo masalan rabadaanada iyo dee mawsimyada wanaagsan iyo sida ay wuxu sadaqadaysanayaan ay wuxu bixinayaan iminka innaga magaalooyinkeenna dhan ee buuxa ee ragga malaayiinta haysta ay joogaan arki maysid nin taajirahoo soddon tinag oo timiro weliba kuwa yaryar ah masjid keenayo odhanaya maalinba dadka mid ha loo furo oo bal dadkaa baahani ha ku afuraan arki maysid masaajiddeena mid keenaya waa laga yaabaa wadaad carabtaa iyo wax yar ka keenay inuu in yar masaajidda keenkeeno waa laga yaaba waxaa laga yaabaa ka laga soo qaadaya isagu taa bixinaya intaa qaaradaha soo marinaya inuu mid ka mida ka inoogu hantida yar inuu ka hanti badan yahayba inuu ka hanti yaray baa laga yaaba markaa walaalayaal yacni adduunyada waynu ka tegaynaa waa in khayrka iyo waxa ina anfacaya ee markaynu dhimanna ina anfacaya waa inaynu badsannaa iminka ilaahay dumarkaabuu in badan u dirayoo aada mooddaa raggii iminka inay ka badiyeenoo xaafadaha iminka daafaha magaalada oo dhan yacni dumar baa iminka masaajida ka dhisa ilaahay khayr ha ka siiya taasi waxa weeyaan walaalayaal fadliga dhismaha masaajiddu ay leeyihiin masaajidda walaalayaal waxaa la doonayaa marka la dhisayo in masaajiddo caadiya la dhiso oo aan yacni aad iyo laxaad la ysugu hawlin in la qurxiyo oo la dhalaaliyo xadiid imaamu axmed iyo abu daawud iyo ay warinayaan nasey ibnu maaja anas ibnu maaligna laga warinaya rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi laa taquumu saaca saacadda qiyaama ma dhacayso xataa yatabaaha annaasu bilmasaajid ilaa dadku ay masaajidda ku faanaanoo anigu kaan dhisay ma aragtay kii hebel waan kaga dulqaaday anigu siaan u ekaysiiyey intaan leekaysiiyey ma aragtay lafdi ibnu khusayma sheekha la yidhaah uu leeyahay wuxua yaatii cala annaasi zamaanun dadka waxa u iman doona wakti yatabaahuna bilmasaajid ay masaajidda ku faantami doonaan uma laa yucamiruunaha ilaa qaliila oo wax yar mooyaane haddana aanay camiraynin inta masjid la qurxiyo oo la dhalaaliyo haddana wax badan aan la camiraynin waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi maa umirtu bitashyiidi almasaajid aniga layma farin masaajidda inaan aada u dheereeyo oo aan ka dheereeyo markaas intii loo baahnaa inaan ka dheereeyo oo markaa aan wax dee muuqdo aan ka dhigo oo intii caadiga ahayd ee dee caadi ahaan loogu baahnaa laga dheereeyo layma farin baa rasuulku yidhi waxaa kaluu tilmaamayey fidnooyinka dhici doona in masaajidda ah qurxin doontaan buu yidhi ibnu cabbaas baa yidhi waa idin qurxin masaajidda sia yuhuud iyo nasaare ay u qurxinayeen dhooykooda ayaduna idinkuna u qurxin doontaan cumar binu khadaab ayaa wuxuu faray masaajidda in la dhiso waxaanu yidhi war dadka yacnii roobka inaad ka qariso iyo milicda ku dadaal markaa inaad aad markaa dee u dhalaaliso aad u casayso ood u boorayso oo dabeetana dadkii ku tukanaya un ay daawash ay daawasho un ula yimaadeen yacni iska ilaali buu yidhi walaalayaal masaajidda u socodkeeda iyo fadhiisigeeda fadli dheeraada baa ku soo arooray imaamu axmed bukhaari iyo muslim waxa ay warinayaan abu hurayre laga warinaya rasuulku sala allahu alay slam yidhi qofka masjidka qabata ee u kallaha ee ka soo noqda ilaahay baa jannada martiqaad uga diyaariyey mar kasta oo uu qabto oo uu ka soo noqdo martiqaad baa ilaahay jannada uga diyaarinaya waxa kale oo xadiid isagana sugan abi saciid alkhudri laga warinayo wuxuu yidhi idaa ra'aytum arajula yactaadu almasaajid haddaa aragtaan nin masaajidda ka caado dhigtay fashhaduu lahu biliimaan waxaa ugu markhaati kacdan inuu iimaan leeyahay mar hadduu qofkaasi masaajidda uu ka caado dhigto iimaan ugu markhaati kaca aayadda qur'aan ayaa rasuulku soo deliishay u uhi innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllaahi walyawmi alaakhir waxa camiro uun ilaahay masaajiddiisa ka ilaahay rumeeyey iyo maalinta yowm alaakhirka waxa kale oo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi qofka ku dahaaro qaata gurigiisa dabeed u socda guri ilaahay guryihiisa ka midoo masaajidda liyaqdiya fariidatan min faraa'id illaah si ugu guto faral faralyaalka ilaahay ka mida waxay noqonaysaa tallaabooyinka uu u qaadayaa mid ahaantood mid dembi lagaga rido midna derajo ayaa kor looga tallaabooyinkaa uu qaadayo ayaa midna ilaahay derajo kor ugu qaadaya midna dembi uu kaga ridaya waxaa kale oo rasuulka sala allahu alay slam uu yidhi masjidku waa guriga qof kasta oo ilaahay ka baqanaya ilaahayna wuxuu u kafaalo qaatay qofka masaajidku gurigiisa noqdo naxariis iyo inuu jidka siraad ka gudbo oo ilaahay raalli noqoshadiisa iyo jannada uu gudbo waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam xadiidkii aynu tilmaamaynay markaynu weysada ka hadlaynay alaa adullukum calaa maa yamxu allahu bihi alkhataaya wa yarfacu bihi addarajaat war maydin tusiyaa waxa ilaahay gafafka ku tiro derajooyinkana uu ku kor yeelo waxaa ka mid ahayd wa kasratu alkhutaa ila almasaajid socodka iyo tallaabada oo loo badiyo ilaahay masaajiddiisa ayaa ka mida waxyaalaha ilaahay derajooyinka uu kor ugu qaado markaa walaalayaal marka loo soconayo ee qofku uu tahaaro qaato waxa markaas habboon inuu markaa ducaysto waxa markaas loo sunneeyaa qofku marka uu sii gelayo inuu lugta midig geliyo isla markaana yidhaahdo acuudu billaahi alcadiim wa biwajhi alkariim wa sultaanihi alqadiim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi allahuma salli calaa moxamedin allahuma kfir lii dunuubi waftax lii abwaaba raxmatika ilaahayow ii dembi dhaaf bodhaya bismi illah ilaahay magaciisa ayuu qabsanaya rasuulka ayuu ku salliyaya ilaahu dembiyaalkayga ii dhaaf iina fur albaabada naxariistaada marka uu doono inuu baxo wuxuu saarayaa lugta bidix waxaan odhaya bismi illaahi allahuma salli calaa moxamed allahuma kfir lii dunuubi waftax lii abwaaba fadlika ilahu albaabada fadligaaga ii furboodhaya allahuma acsiminii min ashaytaani alrajiim ilahu shaydaanka iga ilaaliyo iga dhow waxa markaas sunnaahoo wanaagsan qofku masaajidkii marka uu galo inuu markaa salaantii masaajidka la yimaado oo uu taxiyatulmasjidkii tukado rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi marka uu midkiin masaajidka yimaado ha tukado laba sujuudo laba ragcadood inta aanu fadhiisanin xagga masaajidda walaalayaal caam ahaan yacni waxa layna faray oo sharcigu ina faray inaynu nadiifinno inaynu udginno ayaa layna faray xadiis imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan oo caisho laga warinayo waxay tidhi amara rasuulku wuxuu faray bibinaa'i almasaajidi fi dduur masaajidda in la dhiso oo daaraha iyo guryaha dhexdooda laga dhiso wa amara biha an tunadafa wa tutayab waxa uu faray in la nadiifiyo in la udgiyo ayuu faray waxay riwaayayun xadiid kale wuxuu rasuulku na fari jiray masaajidda inaan ku samayno waxa aan guryaha iyaga ku samaynayna inaan masaajidda ku samayno oo aan hagaajinno oo aan daahirinno oo aan udug ku shidno ayuuna faray rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa kaloo xadiid sugan rasuulku sala allahu alay waslam yidhi waxaa la ii soo bandhigay ummaddayda ajriyaalkeeda iyo waxay wax ku helayaan ayaa la ii soo bandhigay baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi xataa waxaa lay tusay buu yidhi qurun yar oo qofku uu ka bixiyo masaajidka ayaa lay tusiyey iyo ajriga lagu helayaa inta uu leeg yahay masaajidda walaalayaal waxaa loo baahan yahay in la dhowro masaajiddu waa guryihii ilaahay ee lagu cibaadaysanayey waa in markaa waxa waajiba laga ilaaliyo wixii qurun ah wixii wasakha iyo uraha la naco oo dhan in laga ilaaliyo ayaa habboon xadiid imaamu muslim uu warinaya rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi inna haadihi almasaajid masaajiddani uma habboona buu uhi shay kaadi iyo qurun uma habboona nin masaajidka dhexdiisa ku kaajay ayuu la hadlayey intuu yidhi waar iska daayo oo kaadihiisiina biyo lagu shubay ayaa wuxu uhi masaajiddan uma habboona wax markaa kaadi iyo qurun ah waxaa loo dhisay lidikri illaahi wa qiraa'ati alqur'aan ilaahay xuskiisa iyo qur'aanka akhrintiisa xadiid kale rasuulku sala allahu alay slam wuxuu uhi oo imaamu axmed uu warinayo marka midkiin uu xaakoodo xaakadiisa ha qariyo si aanay ugu dhicin qof muslima jidhka ama maradiisa oo aanay u dhibin weliba dee markaa la qarinayaa ee dhulka lagu qarinaya markay masaajiddu ciidda ahayn weeye iminka dee waa inaad markaa masar iyo mare iyo waxaynkaasa waa inaad ku tuftaa xadiid kale ayaa rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi marka uu midkiin u kaco fi salaa falaa yabsuqanna amaamahu xaggiisa hore yuu wax ku tufin ilaahay ayuu lafaqayaa inta uu halkaa uu ku tukanayo uu joogee midigtana yuu ku tufin midigtiisa malag ayaa jooga laakiin xagga bidix iyo xaggiisaa hoose gomadihiisa ha ku tufoo dabeedna ha aaso waa marka aad ku tukanayso dee meel bannaan weeye haddaadse masaajidda ku jirto dee waxay noqonaysaa inaad maradaada faraqeeda inaad ku tuftaabay noqonaysaa waxa kale oo rasuulku sala allahu calayh wasalam uu yidhi man akala thawma waalbasal qofka cuna toon iyo basal iyo dhiraha urta lahoo dhan falaa yaqrabanna masa masjidana yuu u soo dhowaani baa rasuulku yihi masjidka iyaga fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banu aadam maxaa yeelay malaa'igtu waxay ku dhibtootaa waxa bini aadamku ka dhibtoodo ayay malaa'igtooda ku dhibtootaa waxaa kale cumar binu khadaab ayaa maalin jumco ah khudbe akhriyey wuxuu dadkii ku yidhi innakum ayuha annaas idinku dadow waxaa cunaysaan buu yidhi min shajaratayni laba geed baa cunaysaan buu yidhi la araahumaa ilaa khabiifatayni oo anugu aanan u arkaynin inay xun yihiin mooyaane waa basasha iyo toonta waxaanan arkay buu yidhi rasuulka oo marka uu urtooda nin ka dareemo fari jiray odhan jiray inaga saara dabeetana baqiic halkaa quburaha baqiica yihiin loo saarayo ayaan arki xilligii rasuulka qofka uu ka dareemo inay ka urayso toon iyo basali masaajidka dabadda ayuu ga bixin jiro xagga baqiic baa la geyn jiray markaa qofkii cunayow yacni waa inaad karis ku dishaa buu yidhi cumar bin khadaab si aanay kaaga soo urin markaa walaalayaal waa basal iyo toon ur bay leeyihiin dadkiibaa ku dhibaato mudanaya malaa'igtiibaa ku dhibaato mudanaysa sidaa daraaddeed baa loo diiday mataqaanaa waxa isku fuuqsaday maanta basashii iyo toontii ee ka daran waa sigaarka weeyaan walaal iyo wixii la mid ah ayaa maanta basasha iyo toontaa ilan wax gaara looma diidanayn ayaga urtaas ahayd ayaa ka daran markaa walaalayaal sidaan horeba halkan uga idhi waxaa waxaan idin leenahoon idinka nasteexaynaynaa inaa iska daysaan waa sun ay caddeeyeen ay ku soo qoreen oo ay qarin kari waayeen kuwii soo samaynayey ayaa inay sun tahay oo uu nafdaada dilayo ku soo qoray oo qarin kari waaye gaalada ha inoo soo samaynayey markaa inaa idinkii fuuqsataani waa waxaan habboonayn oo lacagtiinna aad dab ku qabataani waa waxaan habboonayn shan boqol qofku hadduu laalaabo ama sideedaba intuu qabto uu leetarka ku qabto bikasiyu ololiyo waa qof waalan baa la odhanaya kaasaa labada la qaatay waayo shantan boqolunbuu gubay mooyaane naftiisii ma dhibin laakiin kani lacagtiisiina wuu gubay naftiisii buuna ku gubay uu ku dhibay waxyaalaha la yaab kale ee caqliga saliimka ila imka waynu iskala qabsannaye waaba waxaan ka dhegaysanayay idaacad ayaa waxay ka sheekaynaysay taariikhdii uu bahalkani ku soo baxay taariikhdii uu soo baxay latin america ayaa la yidhahdaa wuu ka soo bilaabmay dabeedna nin baa shaqaalaha oo addoon ahaa ayaa ninkii u shaqaynayay sayidkiisa ahaabaa shiday dabeetana wuxuu arkay ninkii oo burburburbur qiiqiy markaa afgii isaga ka sii daynaya dee fidradiisii caadiga ahayd buu ku sugnaa wuxuu u qaatay inuu gubtay dabeedna biyuu dusha kaga shubay biyuu dusha kaga shubay ya waana gubasha un bimacna alkelima waa qof gubtay un weeye markaa walaalayaal waan idinka naseexaynaynaa inaa iska daysaan oo aydaan lacagtiinna nafdiinna ku gubin ilaahay waxaan uga baryaynaa dadka ku ibtilaysan inuu ilaahay ka caafiyo bal inta aad sii yaraynaysaanee ka tegaysaan waxa habboon inaa iska ilaalisaan wakhtiyaalka salaada inaa iska ilaalisaan kii isyar ilooba ee dabeedna ku dhufta salaaddii oo soo dhow waxaa la doonayaa inuu aad isaga cadayo uu ka luqluqdo haddii markaas ay ka ba'do masaajidka waa fasax ha yimaado haddii kale ka bi'i weydo meelahaysa ha ku tegdo iyo mudalka muslimiinta ayuu soo dhexgelin malaa'igta iyo muslimiinta yuu dhibin khayr buu soo doontee yaan yaan yaan dembi ka soo raacin masaajidka waanay badan tahay walaalayaal aad baana inoogu badan tahay dad fara badan oo masaajidka khayr u soo doonanaya oo dembi ka raacaya aad bay u badan yihiin aad aad bay u badan yihiin qaarad haashtariga lafdiisii moodayso ayaad salaadaha qaarkood dhinaca isku qabanaysaan markaa walaalayaal ma aha oo keliya dee siga aruune waxaa la yaaliya wixii urahoo dhan waxaa ka mid a waxyaalaha u baahan ayaguna in la nadiifiyo oo loo dadaalo sharabaadadaa ka mid a waayo dadkii qaar badan baa maqan sharabaadadoodii aan ka warhaynin masaajida iskala soo daf odhanaya meelaha qaarkood baad aad ugu dhib mudanaysaa haddaad yacni qof sharabaad uu ku yani sharabaad urayeel uu ku joogsaday haddaad ku sujuudan mararka qaarkood baad aad ugu dhib mudanaysaa markaa walaalayaal taana waa in lagu dadaalaa oo ayadana layska ilaaliyaa waxaa dhacda mararka qaarkood dadka waaweynaya ha isaga badnaadaane mid baa intuu subag isku malluuqo madaxa wada mariyo maantoo dhan la socdo suuqa iyo midicda ayuu isagoo gebigiisi wada siniinayaa ayuu masaajidka soo gelayaa markaa dee dadkii wuu dhibayaa markaa walaalayaal waa in aad iyo lixaad looga digtoonaada weliba masaajidda oo keliyana maahee meel kasta oo la isugu imanayo oo majmacoo dadku isugu imanayaan waxaa la doonayaa in nadaafadda lagu dadaalo waxaa walaalayaal ayaduna ka mida waxyaalaha u baahan in masaajida laga ilaaliyo waxaad arkaysaa iminka dee waxa garamo fara badan baa inoo yimaado huudhayda garamadaasoo waxunxuni ku sawiran yihiin ama markaa qaar ciyaartooy lagu sheegaya ama qaar markaa kuwan jaasa ama kuwan heesa oo silani ay ku wada sawiran yihiin qaar hadalla xunxun iyo gaalnima ay ku wada qoran yihiin oo qofkii intuu iska soo xidho masaajidii iskala soo gelayo oo dadka ay ku mashquulayaan oo qaar la yaabayaan oo xataa intuu maro yar ka dul gashtaaba ayaa la arkaa inay kasii muuq ka dul ka muuqato xataa sia kamiisyada oo kalu ka hoos gashanaya dabeedna waa ka muuqanayaan marka walaalayaal waxyaalahaas oo kalena waxyaalaha la xidhanayana waa in aad iyo laxaad iyagana looga dadaalaa masaajidda walaalayaal waxaan bannaanayn in wax laga yaboohiyo in wax lagu iibiyo in wax lagu iibsado in laga gabyo ma bannaana rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi bal arrinka aada ugu fiirsada man samica rajulan yanshudu daallatan fi lmasjid qofka aa maqashaan qofka maqla nin ka yaboohinaya masjidka baadi falyaqul laa radda allaahu calayka laa raddaha allahu calayka qofkii maqla qof ka yaboohinaya masaajidka baadi ka luntay ha yidhaahdo alla kuguma soo celiyo fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajidda looma dhisin war waxaase iga lumay ayaa arkay waxa kale oo rasuulku sala allahu alay slam yihi haddaa aragtaan qof wax ku iibinaya ama wax ku iibsanaya masjidka dhexdiisa waxaad tidhaahdaan laa arbax allaahu tijaarataka ilaahay faa'iide kaama siiyo tijaaradaada iyo waxa aad iibinaysa iyo baayac mushtarkaaga alla faa'iide kaama siiyo dhahay buu rasuulku yidhi waxaa rasuulku sala allahu alay slam uu nahiyey masaajidka in wax lagu iibsado in wax lagu iibiyo in gabayo laga tiriyo in baadi laga yaboohiyo salaada jumcada ka horna in markaa xalqo la sameeyo la xalqeeyo oo markaas ayuu iyadana diiday markaa gabayga masaajidka loo diiday dee waa kaa qof muslima lagu caayayo ama dulmi lagu ammaanayo ama xumaan lagu dhiirigelinayo wixii laakiin xikmadi ay ku jirto ama islaamka lagu ammaanayo ama wanaag laysku boorinayaa dhibaato male abaa hurayra ayaa wuxuu idhi cumar ayaa wuxuu soo maray xasaan binu thaabit ninkii la odhan jiray oo masaajidka gabay ka tirinaya markaasuu isha ku gubayuu eegay dabeedna wuxuu xasaan ku yidhi maxaad iga eegi waxaan ku gabyi jiray masaajidka dhexdiisa isagoo uu ku jiro cumarow cid kaa khayr badane isagoo nebiyullahi maxamed ku jira ayaan ayaan ku gebi jiray buuri abu hurayra ayuu dabeedna xaggiisa eegay wuxuu yidhi ilaahay baan kugu dhaariye ma maqashay buuhi abu hurayra rasuulka oo leh ka jawaab gaaladaa i caayaysaa oo leh allaahuma ayidhu biruuxi alquds ilaahu malakuljibriil ku xooji ma maqashay buuhi abu hurayra haa macnaha waxaan uga socdaa dee kutubtan iminka la akhriya in badan oo ka midi waa shicir qaab shicir bay u samaysan tahay marka wixii xumaanta unbaa ka reeban mooyaane xagga gabayga kii wanaagsani ma reebna markaa walaalayaal xaggaa baadida iminka rasuulku qof gaala shaygaasaa iga lumay ee yaa arkay ayuu yidhi alla kuguma soo celiya dhaha wuu cileeyo wuxuu idhi masaajidda taa looma dhisin dee kale waxbaan helayo yaa waxaasi yaa waxaasi ka lumeen kalena ayaduna waa la mid sidaa daraaddeed ayaa culimmada muslimiintu marka ay ka hadlayaan yaboohinta baadida waxay yidhahdeen waxaa laga yaboohinaya calaa abwaabi almasaajid masaajidda albaabadooda iyo meelihii laga helay iyo meelahay dadku isugu yimaadaan baa laga yaboohinaya lakin masaajidka dhexdiisa laga yaboohin maayo markaa walaalayaal waa inaynu aada uga taxadirnaa wax ka yaboohinta war kabiiba iga bedelmi mid baa iska odhanaya war yay kabii ka bedelme masaajidka dhexdiisii siduu xeradii geeliisa joogo yani meelaha kadimada ha istaago meelaha kadimada ha istaago hadday kaba ka bedelmeen ha weydiiyo kolba koonaha uga wareego laakiin masaajidka dhexdiisa yuu iskala taagi loguma talagelin masaajidkeeda yay kaba ka bedelmeeniye yaa yaa baadida arkee waxa walaalayaal badatay xilliyadan dambe masaajidii in loo soo galo ka in wuxuun lagu weydiisto oo lagu dawarsado maxay diintu ka qabtaa masaladaa sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu yidhi aslu su'aal muxaramun fi lmasjidi wagayrihi asalka hortuu waxweydiisi iyo gacmo hoorsi waa mid la xaarimay masaajid iyo meel kalaba masjid iyo meel kalaba gacmo hoorsigaasi iyo waxweydiisigaasi waa mid la xarimay ilaa lidaruura inay baahi iyo dhibaato qofku ka maaransiin weyda inay timaado mooya qofku hadduu wax kale uu kaga maarsado maar kaga maarmo uu waayo waa u bannaan tahay su-aasha aad baana islaamku uu adkeeyey oo dee qofka markaa dadkaa wax weydiisanaya ee wax badsigaa u weydiisanaya isagoon wejigiisa in yaroo cadina saarnayn ayuu maalinta qiyaamaha imanayaa in yaroo cadina iyadoonay saarnayn wejigiisa ayuu imanaya maalinta qiyaama markaa horta su-aasha asalkeedu waa muxaram daruura inay timaado mooya masaajidkana waa ka xaaraan dee baahi laga fursan waayey inay jirto mooyaane haddii haddaba ay u baahdo masjidkii in wax laga weydiiyo kow waa inaan qofna lagu dhibin oo masalan horta aan dee wax markaa waxaan la sheegaya iyo waxaan la isku soo hagaajinaya wax beena waa inaanay ahayn isla markaa waa inaan hadalkiiyo qaylo markaas aan lagu darin oo lagu weydiisan waa inaan dadka qoorahoodii laga tallaabsanin waa inaan dadka qoorahooda laga tallaabsan waa inaan masaajidka dhexdiisa lagu weydiinin oonu qofku wax ku weydiisanin isagoo khatiibkiina khudbaddii akhrinaya ama markaa dee dadkii oo markaa cilmi markaa ku mashquulsan oo u socdo waa inaan waxba masaajidkii lagu weydiinin ama yacni salaaddii iyadoo dee lagu jiro oo la wado markaa bal haddaba fiirsada walaalayaal waxaynu dhahay haddii daruuro iyo kamaaran waa u dhaco masaajidkii in wax lagu dhexdiisa lagu weydiisto aan dadkii laga tallaabsanaynin wax beenana aan laga sheegaynin qaylo iyo koruqaadna aan lagu samaynaynin aan masalan khudbaddii jumco soconin ama dee cilmi kale soconin ama aan salaad lagu jirin su-aashii markaa masaajidka dhexdiisa way ku bannaan tahay maanta walaalayaal dadkaa wax masaajidka ku weydiisanaya badidoodu masaajidka waxay u soo gelayaan u weydiisayaa salaad usoo geli maayaan wax weydiisi bay usoo gelayaan badidooda baahi nafeed ma haysee baahi balwadeed baa hayse badidooda qaad iyo sigaar bay wada doonayaan inta aad taqaanaanee masaajidda ka qaylisaa yacni waxa weeye mid waliba markaa masaajid ka soo baxaabuu mijin duubtaa iyo siyaarkeedu meelaha la galaa sidaa darteed baa dad fara badan waxaa dhacday inay iskagaba qa maanta ciday wax siiyaan ba inay garan waayaan oo ay ka wada shakiyaan waxaa kaloo walaalayaal ka mida foolxumooyinka dhaca in khudbaddii jumco oo socotaa ay iska dhex qaaday ila umabuu soo gelinaysa khudbaddan iyo waxaan la wado iyo salaadan la tukanaya maba khusaysa isaga isagu uma soo gelinay bacdiisan u laalaatanayo qarafadiisan u socdaa markaa inay ad arkayso afar iyo shan iska dhex qatowsanaya khudbaddii oo socota ma waxaa soconaya isaga ma khuseeyaan waxa ka sii daran kaysna isbaarbaaraya u yeedhi war kaalayd hayaa ee iyadoo khudbaddii socotaa yacni kaalayd haya u yeedhanaya waayo rasuulku sala la alay sl wxu uhi marka ay khudbaddu socoto waman masal xasa faqad lagaa quruuraxa haddaad taabato laqwi baad ku dhacdo laqwi haddaad ku dhacdona jumcahaagii waa waa waxbaa ku siya tusbax inaad rogto lama ogolaa markaa walaalayaal waa macsiya macsiyada ha ugu kaalmaynina idinkuna macsiya ha ku dhicina kuwa masaakiintu waa kuwa debadda fadhiya ee kuwa debadda fadhiya siiya bur caddaa markaa bacaa sidataa ee markaa dadka khalkhalinaysa waxbaa siinina idinka macsiyana ha ugu kaalmaynina idinkuna markaa salaadiina hayska iyo jumcihiina ha iska xumaynina dadka masaakiinta iyo dumarka iyo ciyaalka yarre meelaha dibadda fadhiya waa inaad siisaan taasina waxa weeye walaalayaal waa su-aashii iyo waxweydiisiga xagga masaajidka dhexdiisa waxa aan bannaanayn walaalayaal in codka masaajidka dhexdiisa kor loogu qaado waxaa xaaraan ah in sawdka iyo codka kor loo qaado xad waswaasiya dadka tukanaya walow qur-aan xataa aad akhriyaysaba ha ahaadee inaad qof tukanaya ku waswaasisaa ma banaana shallaad iyo hadalka wax kaloo la qaadaya in hadalkiisa badaa yacni qur'aanka ayaan la ogolayn dadka tukanaya in lagu waswaasiyo ibnu cumar waxaa laga wariyey rasuulka sala allahu alay slam ayaa maalin ku soo baxay dadka iyagoo tukanaya codkooduna kor uu kacay akhrintii ay akhrinayeen dabeetana waxaa rasuulku yihi qofka tukanaya rabbigii ayuu lafaqayaa ha eega cidda uu lafaqayo waar qaarkiin qaarka kale yuu qiradan iyo qur-aankan oo akhrinayo yuu kor ugu qaadin yuu kor ugu qaadin buuri waxa kale oo xadiidka sugan isagana rasuulka sala allahu alay wasalam masjidka ayuu ku ictikaafay markaasaa wuxuu maqlay ayagoo qur-aankii la jahraya dabeedna sutro yar iyo wax yaroo u dhexeeyey ayuu fayday wuxuu dabeedna ku yidhi war dhammaantiin miyaydaan rabbigiin la faqaynin waaryuu barhkiin barhka kala dhibin yaanu o yacni midkiin midka kale kor ugu qaadin wuxuu akhrinayo ee yacni hoos ha loo dhigo qofka tukanaya ilaahay isu lafaqaya qofka qur-aan akhrisanaya dee ilaahay dartii buu akhrisanaya marka inaad cirka geyso oo dadka ku mashquuliso ma banaana waa inaad markaa adigu ismaqashiisaa qiradaada ismaqashiisa laakiin dadka aanad ku dhibin masaajidka in lagu sheekaysto sheekada iska mubaaxa ah masjidka dhexdiisa iyo arrimaha adduunyada yacni waa lagu soo qaadi karaa laakiin waa waxaa mubaaxa un baynu nidhi in markaa qabyaalad iyo qurun iyo hadal xun iyo laqwi iyo masaajidii markaa lagaga dhurmo oo dadka lagu mashquuliyaa ma bannaana laakiin waa xad sheeko caadi ah iyo wax laysweydiinayo masaajidkii dhexdiisa waa laysku weydiin karaa maxaa yidhi xadiis sugan rasuulka sala allahu alay slm wuxuu ahaa midaan ka kicin meesha uu salaada subax ku tukado ilaa cadceeddu soo baxdo markay soo baxdo ayuu istaagi jiray dadkuna waa sheekaysan jireenoo arrimihii walba zamanuuljaahiliga iyo wixii soo maray ayay ka sheekaysan jireen markaasay qosli jireen rasuulkuna waa moosoon jire oo waa ilka caddayn jireen markaa wixii xun in lagaga hadlo iyo qabyaalad iyo waxaan wanaagsanayn ayaan bannaanayn masaajidda masaajidda walaalayaal in wax lagu cuno in lagu cabbo in la seexdaa way bannaan tahay ibnu cumar iyo waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaan ahayn xilligii rasuulka kuwa masaajidka seexda waan qayluushan jirnay annagoo dhallinyaro ah ayaanu seexan jirnay oanu qayluushan jirnay buuli nimankii asxaabu sufa la odhan jiray ee ugu mudnaa asxaabta rasuulka yacni masaajidka ayay seexan jireen oo sufadaasiba markaa qeyb masaajid ka mid iyo daaraddiisa oo ay seexan jireen baa asxaabu sufaba loogu bixiyey hoy kaleba may lahayn sumaama ninka la yidhaha intaanu islaamin masaajidka ayuu ayuu beryi jiray marka hadduu mushrigii beriyey maxaad u malayn markaa kii muslimka ahaana masjidul xaraamka un baan loo ogolayn bay dhahaen culimo fara badan cabdillahi ibnu xaaris waxaa laga wariyey inuu yidhi wakhtigii rasuulka masaajidka dhexdiisa waxaan ku cuni jirnay hilibka iyo kimista ayaan ku cuni jirnay waxna waan ku cabbi jirnay markaa walaalayaal way bannaan tahay in wax lagu cuno waxna lagu cabbo lana seexdo xataa rasuulku sala allahu alayh wasalam nin dhaawacmay ayuu markaa taande uga dhex taagay oo markaa lagu dawaynayey markaa tee markaa waxbaa lagu karsan karaa waxbaa markaa lagu cuni karaa waa la seexan karaa waa loo hoyan karaa laakiin waxaa laga maarmaanahun in nadaafadda la ilaaliyo in nadaafadda masaajidka la ilaaliyo in alaabtiisa la ilaaliyo in cawihiisa la ilaaliyo in roogiisa la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay oo xil la yska saaro oo dee qofka markaa ay noqoto markaa qofku inuu ictikaaf niyoodo markaa inuu ku cibaadaysto inuu qur-aan ku akristo inuu ku tukado waa in markaa niyaddiisuna ay noqotaa markaa walaalayaal arrimaha masaajidda kuwaas ayaa ka mida axkaamtooda waxaynu raacinaynaa bal meelaha mar haddaynu masaajiddii oo halkii lagu tukanayey ah aynu ka hadallay meelaha aan bannaanayn in lagu tukado waxaa ka mid a meelahaas aan bannaanayn in lagu tukado qubuurta almaqaabir ama almaqbara ma bannaana in lagu tukadaa xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan imaamu axmed iyo nasaa-i caisho laga warinayo rasuulku sala allah alay sl wuxu uhi lacana allahu alyahuuda waannasaara ilaahay yahuud iyo nasaara ha lacnado ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid qubuurtii ambiyadooda masjidda ayay ka dhigteen xadiid kale rasuulka sala allahu alay slam wuxuu yidhi laa tusalluu ila alqubuur qubuurta xaggeeda ha u tukanina walaa tajlisuu calayha hana ku dul fadhiisanina baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi ha u tukanina hana ku dul fadhiisanina macnaha dee wixii markaa la odhan karo ilain dee jihadaa aada u jeeddaba qubuur waa kaa xigtaaye oo meel kastoo ujeedo kole qabri waa xaggii qiblada waa kaa sii xigaay macnaha dee ilaa xad la odhan karon qofkaasi qabrigaasi u tukanaya ayaan la ogolayn inaad u gaadhood ugu tukato waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi nin saxaabi waan ka maqlay intaanu dhimanin shan isagoo leh wuxuu yidhi dadkii idinka horreeyey waxay ahaayeen kuwa qubuurta ambiyadooda iyo dadkooda wanaagsan masaajidda ayay ka dhigan jireen qubuurta masaajidda ha ka dhigannina anigu waan idiin diidayaa baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi anigu arrinkaas waan idiin diidayaa waxa kale oo xadiis caisha ay warinayso umu salama ayaa waxay u sheegtay rasuulka kiniisada ay ku aragtay abdulxabasha oo maariya la yidhaahdo dabeedna waxa ay u sheegtay rasuulka suuradaha iyo waxa dhex yaallay kiniisadaa ku aragtay rasuulku wuxuu idhi kuwaasi waa qolo marka uu ka dhinto addoon wanaagsan ama nin wanaagsani qabrigiisa ayay masjid ka dhisaan dabeedna suuradiisi ayay halkaa dhigaan ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaasi waa kuwa khalqiga ugu shar badan kuwaasi kuwa ugu shar badan weeye markaa walaalayaal waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam uu nahiyey qubuurta in la dhiso in la nuuradeeyo wuu diiday bal markaa marka laynooga sheekaynayo dadka yuhuud iyo nasaara inay dadkooda wanaagsani markay dhintaan iyo ambiyadooda qubuurtooda masaajida ka dhisi jireen marka rasuulku leeyahay sidaa ha yeelina kuwaasee khalqiga kuwa ugu shar badan weeye ee wada axaadiisa rasuulka ay tahay ay sidaa kutubta ugu wada caddahay maxay tahay markaas wadaadkii markaa uu fulaankii walba qabrigan qabrigiisa masjidkan cadaynu ka ag dhisaynaa muxuu yahay markaa maxay yihiin qubuurtan la dhisaya la qurxinaya la caddaynaya yacni taaka intaa in laga badiyo lama ogola waa israaf iyo maal la halaynayo iyo waxaan sharcigu ogolayn wey yacni in la dawaafo iyo markaa in la yuurursado iyo in la fadhiyo iyo waxaan diintu inoo banaynin weya walaalayaal waa kuwaas markaa agteenna oo waxaa la doonaya inaad soo booqato ood ku cibro qaadato oy adduunyada kaasi hayso aakhira ku xasuusto ood u ducayso tira assalaamu calaykum daara qowmi muminiin wa inna in sha allah bikum laaxiquun ood dhibta ka ilaaliso oon la dul marin oon lagu dul kaajin oo lagu dul fadhiisanin oo la ilaaliyo weeyaan laakiin in la dhiso halka markaa la yuurursadaa waa midaan diintu walaalayaal inoo banaynin wey markaa utukashadaa qubuurtu ma bannaana culimmada in fara badan ayaa markaa waxay dhaheen salaada halkaa qubuurta dhexdeeda lagu tukado ee xaggaa qubuurta loo tukanaya waa baatil maba ansaxaysa bay dhaheen culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen dee waa marka markaa oo qaabilo uune markaa dee uula dhowaaday ee markaa haddii kale markaa wax karaahiyaa male bay yidhahdeen laakiin sidaasaa rasuulku sala alla alay slam u diiday meelaha la diiday salaada in lagu tukado waxaa ka mid a meelaha qashinka xero dhiigta waddada bartankeeda xeryaha geela xamaamka meelahaasaa ka mid a meelaha la diiday rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu nahiyey an yusallaa fii sabcati mawaatin toddoba meelood in lagu tukado fi lmasbala meeshaa qashinka lagu daadiyo majzara meesha xero dhiigtee wax lagu gowraco maqbara waa qubuuraha qaaricata ariiq waddada bartankeeda inaad laamidaasun dhigato gawaadhida iyo dadkii susumayaan waa mid kale haya banaanadaa la teg baa lagu leeyay iyo markaa xeryaha geela iyo meesha geelu fadhiisto xamaamka lagu maydho wa fawqa dahri bayt illaah iyo midaan innaga shaqabayn ugu lahaynoo dee kacbada oo qofku gurigaa kacbada ee masjidulxaraamka ku dhex yaalloo korkiisa lagu tukado dushiisa la fuulo toddobadaa meelood baa rasuulku sala allahu alay slam uu diiday in lagu tukado marka haddaba meelahan xero dhiigta iyo meeshan qashinqubka iyo dee waa markaa meelo nijaas had iyo gooraal nijaasti ay ku dhacdo markaa in lagu tukadaa waa xaaraan iyadoon waxba la iska xigsiinin iyadoon waxba la iska xigsi haddii xataa waxaad iska xigsiisad wax dhigatana karaahiya ayay noqonaysaa cinda jumhuuri alculamaa sida ay qabaan waa karaahiyo xagga geela iyada rasuulku shaydaan baa laga abuuray bu uhi hadda halka xerada adhiga iyo halka markaa waa lagu tukanayaa ta adhiga laakiin ta geela rasuulku waa diiday oo shaydaan baa laga abuuray baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi xaggan waddada dee dadkii markaas ayaa maro oo aad ku dhibaysaa midda labaad waxaa laga yaabaa sawaxan fara badan oo adiga ku mashquuliya inuu kugu yimaadaa dhici karta markaa sidaas ayaa las waxaa dhacay imika mararka qaarkood halkaa wadooyinkaasoo kale waxaa ka mid a albaabada masaajidda masjidka hadduu buuxsamo inaad markaa kadinkii yaraa ee laga baxaye fardadii intaad isku beegto weliba ragcaddii ugu dambaysay intaad timaado aad kadinki halkaa isku beegtood bartii ku tukata waa karaahiye walaaleed oo meelaha la koday inaan lagu tukanin dabaddaa iskaga tuka ama masaajiddaa kala qabo laakiin bartaayanu inaad hal ragcad intaad soo gaadha aad ku xidhato oo deetana ummaddii ha dhowtan si ay isu soo kaa dul taagto oo qaar ku jiidaan oo adigii aad salaaddii dedejiso karaahiye badan baa adiga iyo dadkaba kugu jirta markaas waa in la yska ilaaliyaa markaa walaalayaal meelahaasina waa meelaha aanay bannaanayn in salaada lagu tukadaa innagoo soo gebagabaynayna mawduuceenna aynu kaga hadlaynay masaajidda waxaan ku celinayaa mar kale xagga masaajidda walaalayaal waa in loo dadaalaa waxa wa nadaafaddooda waa in lagu dadaalaa xaaditaankooda waa in lagu dadaalaa midda labaad waxa wanaagsan walaalayaal dadka masaajidda dhisaya ilaahay khayr ha siiye inay raaciyaan dee wax masaajidkii wax uga soo baxaanoo yacni uu isku wadi karo oo nadaafaddiisii lagaga shaqeeyo oo dadka ka shaqaynaya ay dee wax ka dhigtaan inay halkaasi inoogu xidhan yihiin iminka nin baynu masaajidkii dhigaynaa waxaynu leenahay shanta wakti inay daqiiqad dhaafta ma ogolin xilli walba waa inu inoo addimaa inoo dhawaaqaa habeenkii waa inu inaga soo xidhaa haddana waxaa laga dadkeennaa ugu soo gelaya ka baxaya inaan mid isweydiinaya isagii horta halkan aynu ku xidhno nidhi joog cid isweydiinaysa muxuu qabaa iyo muxuu qaataa iyo muxuu ku nooliyey toona ma jirto imaamku waa lamid yacni aad baa loogu dayacay masaajiddeenna waxa dayacay dee dadkii ka shaqayn lahaa baynu dayacnay dee markaa iyagiina way dayaceen ila isagiiba meelhaasu ordayaaye laakiin masaajidda caalamka dee masjid weliba wuxuu leeyahy waqfi iyo markaa meel raacsan masaajidka oy wax uga soo baxaan oo dadkan ka shaqaynaya ay ku nool yihiin oo isagii masaajidka wax uga soo baxayaan wax laga qabanaya iyo masjid weliba leeyahy lakiin kuweenni ma lahaa bal waxa dhacday kuwii lahaana in reerihii lahaa kusoo duuleen mushkiladda dhacday markuu ninkii dhisay dhintay ee gurigan iyo sekada dhan waqfee yidhi masaajidkay raacsantay inankiisii ayuunbaa yimoo guryihii wada kiraystay inaa lilahi xaaraan buu guranaya qofkaas xaaraan waayo shayga waqafka la yidhaha qofku mar hadduu waqfo ilaahay buu u wareegaa ikhtisaaskii bini-aadmiga wuu ka baxay wuu ka wareegaa cid wax ku sheegin kartaa ma jirto markaa guriga aabihii waqfay ama masaajidkaa la raaciyey qofka kiro ka qaadanaya ama ku manaafacaadsanaya ee aan masaajidkaana waxba uhaynin waxna ka siinaynin waa qof xaaraan cunayo weeyaan walaalayaal xaaraan qof u badrheedhayo oo cunayo weeyaan markaa taana walaalayaal waa inaynu ku dadaalaa oo dadkaa masaajidda ka shaqaynaya xaaladdooda la ogaadaa oo wax la taraa ilaa innagay inoo shaqaynayaane bal waxa laga bayna xanaaqinayna maxaa loo xadhi waayo ma xabad mafiiqana aynaan keenin ama xabad iskooboo lagu xadhanaya inaynaan keenin haddana goor walba aynu le bal waxaa day waxa camuud taaliya waxaa qashin yaalla aynu dhahno marka walaalayaal baaraka allah fiikum waa inaynu sidaa ugu dadaalnaa cibaadada iyo meelahoodaba si aynu ilaahay ajri dheeraada uga helno wassalamu calaykum warxatullah barkatu
ilaahay ka abaal mariyo sheekh maxamed cali jaamac sida waafigee uu inoogu faahfaahiyey muxaadaradaasi qiimaha lahayd waxaananu xasuusin lahayn dadka walaalaha ah marka ay masaajidada gelayaan in ay habboon tahay in ay kabaha kusoo bixiyaan jaranjarada ugu hooseysa si aanay qashinka iyo siigadaasi u gelin masaajidka waxa kale oo iyada lafteedu tilmaan mudan in la xasuusiyo dadka waxhaysta ee waxoogaa ay u suurtagal tahay in ay masaajidka wax ku taraan inay u iibiyaan bahalahan makaanista la yidhaahdo ama mukinisadaha lagu xaadho masaajidada ee lertriga ku shaqeeya kuwaasi oo wax fara badan ka furan kara dadka khayrka leh ee masaajidada ka shaqeeya